Taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud Maxamed Dooreeye ayaa si diiran ah u soo dhoweeyey heshiis nabadeed oo ay gaareen bulshada walaalaha ah ee ku wada nool degmada Cabudwaaq iyo nawaaxigeeda. Taliya Dooreeye ayaa marcadda ka soo saaray dadka hubka sharci darrada ah ku dhex wata magaalooyinka waaweyn ee gobolka isaga oo xusay in aan la aqbali doonin in amniga dadweynaha lagu khalkhalgeliyo wuxuu faray ciidanka booliska in ay si adag ah ula tacaalaan cid kasta oo hub sharci darro ah lagu qabto isla markaana la bilaabi doono howlgal amni xaqiijin oo joogto ah bacdal salaam waxaan u malaynayaa hadal badan uma harin abshir iyo khayr baa meeshaan ka dhacay waxaan in farayaa maadaama anugu aan nahay laabaha amniga doorka un meeshaan nooga aadano maadaama dadkii ay walaaloobeen oo ay heshiiyeen in aan ka shaqayno aan ka wada shaqayno labada beeloodba sidii aan amniga u xaqiijin lahayn maadaama boolisku uu yahay uu adeegaha bulshada inaan markaa sheeg miyiga iyo waxaan ka warqabnaa iyo magaalada qaybo ka midaba in qola kasta dhallinyaradii ay wadato hubkii inaad garab naga siisaan maadaama boolis aan nahay in macnihii qoryahaasuna sidii hore ay ahaan jireen loo xakameeyo qofkasta gurigiisa wiilasha dhallinyarada maadaama dee rag dhallinyaraha oo qori wataa wax walba ay ka imaan karaan in ayagana aada garab naga siisaan sida qoryahaas loo xakameyn lahaa qof walba korgiisa guriga ugu dhigan lahaa laamaha amniguna ay ugu fududaan lahayd inay amniga sugaan qof kastoo dhib wadana ay u ogaadaan agana hortagaan hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli gobolka galgaduud iyo mudugba ay ka jireen dadaallo lagu xaqiijinayo nabadda iyo xasiloonida bulshada